ugu horeyn kusoo dhawow warbaahinta islaamiga alfurqaan waan kaaga mahad celinaynaa fursaddan su-aasha ugu horreysa waxay tahay waa sidee xaaladda guud ee wilaayada aad mas-uulka ka tahay ee bakool waan ku dhowahay idaacadda islaamiga alfurqaan sida la ogyahay wilaayada islaamiga ah ee bakool wilaayaadka islaamka ee dhaca koonfurta soomaaliyeed ayay ku jirtaa amni iyo barwaaqo ayaan haysanaa alxamdulilah haddii jawiga waa iska degan yahay cadowga allah subxaanahu watacaala nashaada malahan waa ilaahay fadligiisa waa xaaladda maarta waa iska degan tahay sidii la rabay waay alxamdulilah sidii muslimiintu ay jeclaayeen waa isi ka fiican insha allah bakool waxay ka mid tahay gobollada ugu muhiimsan ee dalka qeybo ka mid ana waxaa duulaan ku jooga ciidamo etoobiyaan ah waa sidee xaaladda guud ee deegaanada ku hoos jira gumaysiga etoobiyaanka inta aad ka warhaysaan jasaaka allahu kheyran sida aad sheegtay wilaayada islaamiga ah bakool degmooyinka ay ka kooban tahay waa waa degmada aalberde iyo xudur iyo rabdhuur iyo waajid iyo tiyeglow inta hadda cadowga haysto waa xudur iyo waajid iyo aalberde waaye meelo kaleo magaalooyin kaleo waaweyn iyaguna waa jiraan sida aatiyoyeed oo kale ay ka mid yihiin iyo meesha la yidhaahdo qurac joome oo cadowga axmaarada ay joogaan de kolley uun cadow meel uu ka taliyo oo ilaahay cadowgiisa cadowtinimadooda ay tahay soo jireen oo dadka muslimiinta ay u qabaan guud ahaan gaar ahaan soomaalida de gumaysiga iyo dhibka iyo tacadiyaadka ee muslimiinta ay u geystaan iyadoo xadis walaa xaraja waaye aada iyo aad maarata wax laga sheekeyn kara ma aha ilaahay fadligiisa marka ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu cadowga uu ka dalqaado dadka muslimiinta ah marka waa meel cadow haysto wixii laga falinayey ama dadku ay ka malaynayeen unbay tahay waa wadan maarata aada horumarkiisa iyo dhinac walba maarata burburay meelaha ay joogaan magaalooyinkaas wax adeeg bulsho a kama jiraan waa niman calooshood u shaqaystayaal ah ee cadowgaas maarata ku adeegto ayaa maamul isku sheega joogo oo ummadii maarata laf dhuungashi ku noqday de wixii dhibaatooyin iyo dil iyo xarig iyo dhac iyo kufsi hade iyadu wax laga sheekeyn kara ma aha allahna waxaan ka rajeynana dadka muslimiinta inuu waqhti aan dheereen uu ka dulqaado cadowgaas gumaysigiisa jasaak allahu kheyr horumaro la xiriira adeegyada bulshada oo kala duwan ayaa ka jira bakool sida aan ku daawanay muuqaalo taxne oo ay warbaahinta islaamiga alfurqaan ka diyaarisay gobolka maxaad inooga sheegi kartaa wax isbeddel ama adeegyo dheeraad oo aad soo kordhiseen jasaak allahu kheyr jasa waa runtii su-aal muhiim ah waaye gobolka bakool kolley sidaan hore u sheegnay wilaayada islaamka ayuu ku jiraa oo maaragtay uu ka tirsan yahay ilaahay idinkiisna hade kolley uun maamulka islaamiga ah ee loo xil saaray oo mas-uuliyaddaas qoorta laga saarayna hade hadday gobol tahay hadday degmo tahayba shaqooyinka caadiga ah ee adeega bulshada iyagu marna ma kala go-in ma kala go-in ilaahay fadligiisa maarata waa ay socdaan wax ziyaadaad oo horumar ee adeeg bulsho ah oo runtii aada u fara badan waa jiraa ilaahay baana ku mahadsan waxaa ka mid ah waxyaabaha tusaale ahaan loo soo qaadan karo xagga dacwada dacwada maarata sanadkan hadda aan ku jirno iyo kii aan soo dhaafnayba aakharkiisa wilaayadu waxyaabaha aada juhdi u gelisay waxaa ka mid ah dacwada haddii ay ahaan lahayd dhanka xalaqaadka maarata cilmiga ah iyo kuwa tasiixiga qur-aanka lagu barto macaahidda maarata noocyadooda kala duwan haddii ay yihiin macaahidda maarata khadiija oo gabdhaha muslimaadka wax lagu baro haddii ay yihiin macaahidda sharciga ah sida maarata macadulbasiira macadushareeca iyo wixii lamid ah iyo macaahid fara badan ayaa jirtay xamalaadka dacwiga saas oo kale adeeg dhanka dacwada horumar weyn oo la dareemi karo ayaa ka jira alxamdulilah waxyaabaha kaloo iyadan xusid mudan oo adeega bulshada kamid ah waxaa waaye tarbiya wa tacliim dhanka maarata madaarista nidaamiga ah ilaahay baan ku mahadsan hadda wilaayada waxaa ka furan ilaa toban iyo saddex iskuul iyo saddex muasaso oo tacliimi ah ayaa ka furan ilaahay fadligiis arday kun sideed boqol iyo lixdan arday ayaa ka faa'iideysatay oo inkasii badan ilaahay fadligii dhankan waxa waaye majaalkaas asagan wax weyn injaazaadkii adeega bulshada ayay kamid ahayd in dadka baahidooda la aqabtiro oo xagga maarata waxbarashada de waxaan xooga u saarayna waxay tahay xadaarada islaamka maarata tiirarkeeda ugu waaweyn waaye maarata aqoonta iyo ilbaxnimada meesha ugu weyn waaye jasaaka allahu kheyran waxyaabaha adeega bulshada oo waaweyn waxaa kamid ah oo injaaska ah maxaakiimtii in la dhammaystiray oo alxamdulilah ilaahay baanu ku mahadsan waxaa kaloo kamid ah insha allah siyaasadda qabaa'ilka oo iyada naftarkeeda maaratay dacwadooda khaasatan xooga la saaray oo dowlaad badan ay iska jireen ilaahay baana ku mahadsan waxaa kaloo kamid ah adeega caafimaadka oo runtii asagana juhdi badan wilaayadu ay gelisay haddii ay ahaan lahayd isbitaallo iyo m c h d oo iga naftarkooda maarata furan iyo magaalooyinka kalena saas oo kale adeegooda maasha allah xagga biyaha hadda waxyaabaa la taaban karo waxaa kamid ah hadda sanadkan hadda aan ku jirno awaailkiis ilaahay nagu guuleeyey magaaladan rabdhuur oo kale oo hadda maarata aada oon ba-an ugu jiray oo loo sameeyey maarata warshad oo biyaha safayso alxamdulilah marka iyadan waa injaaz weyn ay ahayd waxaa kaloo kamid ah injaazaadka wilaayada hay-atul amri bilmacruuf anahy an ilmunkar oo iyada naftarkeeda maarata xisbidii iyo shaqooyinkooda iyo aada og tahay oo xamalaadka iyo la dagaalanka fisqiga iyo munkaraadka iyo runtii maarata aada loo labalaabay waxaa kaloo kamid ah idan dowradii oo mucaad bin jabal oo iyadan waxyaabaha la xusi karo ay tahay oo ilaa taqriiban maaragtay dhowr bilood saddex bilood oo kale ay socotay oo maaragtay oo runtii aada maaragtay raggu loogu taahiiliyey kamid ahayd waxyaabahaas oo aada u faraha badan aan lasoo koobi karin ayaa jiray alxamdulilah ilaahay fadligiis marka adeega bulshada marka aada baa xooga loo saaray gobolka qabaa'il kala duwan oo walaalo ah ayaa dega kuwaasoo kaalin weyn ku leh dagaalada lagula jira ciidamada shisheeye ee kusoo duulay dalka marka halkee ayuu la egyahay xiriirka ka dhexeeya maamulka islaamiga iyo qabaa'ilka jasaaka allahu khayran aljazaa waa su-aal runtii aada muhiim u ah qabaa'il fara badan ayaa dego oo qabaa'ilka soomaaliyeed ka tirsan oo runtii gobolka boqool degan haddee xiriirka maaragtay wilaayada iyo qabaa'ilku waa mumtaaz waaye alxamdulilah waa mia bilmia alaaqadanada iyo wada shaqeyntanada aaday u fiican tahay runtii qabaa'ilkan haddee ilaahay ha barakeeya waa qabaa'il maaragtay u diyaarsan oo sidoodaba ilaahay diyaariyey in maaragtay la xisaabtanka cadowga allah subxaanahu watacaala iyo dhabarjibintiisa afar iyo labaatan saa ka shaqeeya oo diyaar u ah waxaan halkaan maartay anoo fursadda ka faa'iidaysanaya aan ugu mahad celinaynaa nuqabada gobolka jasaahum allahu khayra jazaa oo boqol neef oo geel ah ay ku wareejeen mujaahidiinta maaragtay cadowga la xisaabtamaayo oo maaragtay furmaha taagan oo ribaadka ku jiro oo cadowga allah subxaanahu watacaala dhiig bixinayo waa boqol neef oo geela waati aynu soo wareejiyeen waxaa kaloo iyadan xusud mudan jasaahun allahu khayran gabdhaha muslimaadka ah oo iyaga naftarkooda kaalintooda iyo doorkooda oo runtii maaragtay ilaahay ha barakeeyee agab fara badan oo maxaanku yidhaha noocyadiiska kala duwan ay ku wareejiyeen marka guud ahaan waxaa la dhihi karaa qabaa'ilka boqol degan waa qabaa'il ansaar ah ee allah subxaanahu watacaala u diyaariyey waana xaadina deegaanadooda allah subxaanahu watacaala jihaadkaas ku barakeeyey oo muslimiinta calaaqado kala dhexaysana maaragtay mia bilmia ay tahay ilaahayna ha u ziyaadiyo ilaahayna ha barakeeyo jasaaka allahu khayran taas maaragtay aad iyo aad bay u fiican tahay waan u duceynaynaa insha allah roobabka guga ayaa gobolada qaar ee dalka ka curtay gobolka bukool isagu roobabka ma ka da-een inteese ayay la egyihiin roobabka da-ay jasaaka allahu khayran kolley un roobabka horta ilaahay subxaana watacaala naxariistiis waaye waa wax maaragtay allah subxaana watacaala dadka muslimiinta guud ahaan bani aadanka iyo xoolaha iyo dalkaba ilaahay ku nooleeye waaye waa naxariista allah subxaana watacaala oo mar kasta loo baahan yahay haddii su-aashaada aan usoo gudbo jawaabteeda roob waa jiraa alxamdulilah si u kala roonaadaba meel hadda maaragtay abaar waayo oo roob kama di-in la dhahayo ma jirto ilaahay fadligiis waxa waaye si u kala roonaadaba meelaha qaarkoodna roobka maasha allah beerahooda maaragtay fal waayo oo dalagii waa joogaa alxamdulilah dadku maaragtay beer fal bay ku mashquulsan yihiin laakiin meelaha qaarkoodna roobabkooda waa dambeeyey alxamdulilah iyagana hadeer unbaa beerahooda maaragtay abuurkooda uu istaagay alxamdulilah marka roob waa jiraa laakiin ilaahay hanoo kordhiyo un ziyaado un baan rabnaa insha allahu tabaaraka watacaala haddii aan u imaano xagga tacabka beeraha gobolka wuxuu leeyahay dhulbeereed ballaaran waa sidee wax soo saarka dhanka beeraha ee wilaayada jasaaka allahu khayran ilaahay ha ku barakeeyo su-aashaas kuley aada iyo aada bay muhiim u tahay de dalkeena guud ahaan soomaaliya waa waa dal maaragta ilaahay ku manaystay oo barwaaqo sooran ah dhinac walba markii la fiiriyo khaasatan dhanka beeraha iyo tacabka dhulka waa dhulka naga dhul hadda bacrimis u baahan oo maaragtay wax un in lagu bacrimiyo u baahan ma aha meel al meeshii la beero oo qof juhdi geliyo ilaahay maaragtay arsaaqda waa ugu keenayaa runtii waxa waaye taas waa nicmo oo dadka annagan aan ku buraarujinayno meelaha qaarkood qofkii tagay baa tagay sida maaragtay yaman iyo meelaha markaad tagtid waxaa laga yaabaa buur korkeeda in caro la saaro oo meesha maaragtay wax lagu beero oo wax lagu daro maaragtay lagu bacriminayo dhulka annaga marka barwaaqo sooran waaye dadkeena inay ka faa'iidaystaan horta waa ugu baaqayna insha allahu tabaaraka wa tacaala amaa tacabka beeraha dadku maaragtay aada bay uga hoolan yihiin aada iyo aad bayna isugu helqaamayaan wayna fahmeen hay-adaha cadowga ah in aysan waxba u qaban karin keliya wax maaragtay ay kaga kaaftoomi karaan ay tahay in maaragtay dalka ay ka faa'iidaystaan maaragtay wax soo saarna ay sameeyaan dalagga maaragtay ay beertaan noocyadiis kala duwan barnaamijkaasna wilaayaduna wacyigelin badan ayay hadda ka hor u sameysay insha allahu tabaaraka wa tacaala marka aada bay uga hoolan yihiin dadka beeraha fariintaada ku wajahan dadka ku nool wilaayada islaamiga ee bakool weliba si gaar ah marka laga hadlayo jaanibka tacabka beeraha maxay tahay fariinteyda ku aadan guud ahaan muslimiinta gaar ahaan dadka ku dhaqan bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee bakool kowdii horta waxaan leeyahay in allah subxaanahu watacaala keliya aan ku xirnaano ilaahayna aan tala saaranno athiqatu binafsina aan laga helo annaga aan isku qanacsanaano dalka annagana maxaan ku irahdaa inaan ka faa'iidaysano aan maaragtay aan ku dadaalno haddii aan usoo gudbo dhanka maaragtay beeraha iyo wax soo saarka ahmiyadiisa dad kolley mid yar ma aha waa keliya wax fakriga looga bixi karo gaajada looga bixi karo waayo waxyaabaha cadowga maaragtay dagaal weyn oo soo qaaday oo jaanibka isaga ah beeraha aada iyo aad ba maaragtay ugu soo qaadeen dagaal oo runtii maaragtay aan la dhaliisan karin iyadoo loo isticmaalayo magacyo kala duwan oo daahirkooda markii la fiirin uu yahay maaragtay horumarinta beeraha iyo wakadaa lagu hayo ee, barnaamijka isagan uu yahay oo la dagaalan wax soo saarka ah dadkeena marka inay ku buraarugaan in maaragtay hay-ado ajnabi ah aysan waxba u qaban karin hore in ay u ogaadeen aysan waxba u qabanaynin marka insha allahu taala inaan annaga isku tashano ilahina aan tala saarano las caawiyo watacawanu cala albiri wataqwa ee, wax soo saarka beerahan aan ku dadaalno oo juhdi aan gelino jasaakum allahu kheyra intaasaan dhihi lahaa aad baad u mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah bakool sheekh cuhmaan abu abdiraxmaan oo waraysi gaar ah siinayay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan